bismi illaahi raxmaan raxiim kusoo dhowaada qodobada warka caawa kuwooda ugu dorkaroon madaxweyne xasan shiikha oo hambali u diray madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa oo laga doortay waqooyi bari soomaaliya iyo jabuuti oo ku kala siixday muqdisho heshiis afgarad cusub wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda soomaaliya oo muqdisho ka furay kulanka wadatashiga xeerka ciqaabta soomaaliyeed al-shabaab iyo ciidamada jubbaland oo ku dagaalamaya barsangoni caalamkani waxaad ku dhegaysan doontaan xildhibaan ka tirsanaa baarlamaanka ukrein oo la toogtay
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda shafaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwooda ugu dorkoran markan waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa hambalyo u diray madaxweyne cabdiqaadir axmed aaw cali iyo madaxweyne ku-xigeen cabdirashiid yuusuf jibriil oo maanta loo doortay hogaaminta dowlad goboleedka waqooyi bari soomaaliya madaxweynaha uu bogaadiyey biseelka ay muujiyeen xildhibaanada guddoonkii musharaxiinta madaxtinimada ee ku loolamay waqooyi bari soomaaliya ayaa alla ugu rajeeyey hogaanka la doortay in uu u fududeeyo gudashada mas-uuliyadda culus ee hortaalla waxaan u rajaynayaa madaxweyne cabdiqaadir axmed aaw cali iyo ku-xigeenkiisa mudane cabdirashiid yuusuf jibriil in uu ka yeelo hoggaan mideeya bulshada waqooyi bari kana shaqeeya nabadda horumarka iyo dowladnimada dowladda federaalk soomaaliya waxay diyaar u tahay in ay garab istaagto dowlad goboleedka si wadajir loogu xaqiijiyo dhammaystirka federaaleynta madaxweynaha jamhuuriyadda xasan sheekh ayaa ku adkeeyey bulshada iyo hogaanka cusub ee dowlad goboleedka waqooyi bari inay adkeeyaan midnimada wadajirka iyo iskaashiga si loogu gudbo caqabadaha jira loona gaaro horumar waara soomaaliya iyo jabuuti ayaa ku kala saxiixday muqdisho heshiis iyo is-afgarad cusub ayaan aadan ayaa muqdisho kasoo dirtay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee soomaaliya mudane cabdisalaan cabdi cali iyo wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee jabuuti mudane cabdiqaadir xuseen cumar ayaa maanta magaalada muqdisho ku kala sixiday heshiis is-afgarad ah u dhexeeya labada dal wuxuuna xambaarsanaa dhinacyo kala duwan oo taabanaya geeska afrika labada wasiir ayaa hoosta ka xariiqa muhiimadda ay leedahay xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed iskaashiga dhinacyada siyaasadda iyo isdhaafsiga ciidamada labada wadan iyagoo caddeeyey in heshiiskan uu albaab cusub u furayo howlaha wadajirka ee labada dowladood heshiiskan ayaa sidoo kale xoogga saaraya wadahadallada ku saabsan arrimaha badda cas xaaladda dalka suudaan iyo guud ahaan mandaqada geeska afrika waxaa sidoo kale lagu heshiiyey in dowladda jabuuti ee ciidamo dheeraad ah kusoo kordhisa kuwa hadda jooga soomaaliya si loo adkeeyo iskaashiga amniga iyo nabadgelyada wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya mudane cabdisalaan cabdi cali ayaa ugu horeyn ka warbixiyey heshiiska oo la sixiday dhigiisa jabuuti sidaa la socotaan jabuuti iyo soomaaliya xiriirkeeda ma aha mid maanta u baahan in sharaxaad badan laga bixiyo waa mid af iyo dhaqan iyo diin iyo walaaltinimaba ay soomaaliya iyo jabuuti soo jireen u ahaayeen ilaa iyo intii ay labada dowladood xornimada qaateenna ay mar walba golooyinka caalamka ama international platformska ay ku ahaayeen kuwo midaysan oo go-aan walba si wadajir ah u qaato maantana waxaan adkeynay oo aan halkan ku wada saxeixannay heshiis sii kordhinaya wada shaqayntii socotay muddadaa intaa la eg oo aan rabno inaan hadda wixii ka dambeeyo aan review ku sameyno sami annually ama annually sanad kasta ama lix bilood kasta in review lagu sameeyo labada dowladood waxyaabaha taagan hadday noqoto siyaasadda caalamka iyo waxyaabaha taagan ee u dhexeeyo labada dowladood ee walaaha ah dhankiisa wasiirka arrimaha dibadda ee jabuuti mudane cabdiqaadir xuseen cumar ayaa sheegay in dowladda jabuuti ay ka go-an tahay in sare loo qaado lana xoojiyo xiriirka walaaltinimada ay la leeyihiin soomaaliya
wasiir waxaan maanta iskugu nimid sidaan labada wasaaradood iyo adig iyo anigu aan uga xaajoonno arrimaha labada wadan isku keena labada wasaaradood isku keena taasoo noo noqotay fursad in aan xidhiirkii jiray xidhiirkii taariikhiga xidhiirkii walaaltinimo xidhiirkii maxaanku idhahaaye darisnimo aan kusii xoojin lahayn taasina waa arrin aan aada ugu faraxsanahay fursadda kale aan yeelanay waxa weeyaan in aan isku raacnay oon ku wada heshiinay oon isku afgaranay inaan wada saxeexano heshiis wada tashi dhinaca siyaasadda la- labada wasaaradood ee, u dhexaysa Eh, taasi oo joogto noqonaysa haddeed eh, ku xidhnaanayn maxaan ku idhaahay eh, eh, ziyaaraadka eh, labada wadan amba dee labada wasiir ay samayn doonaan eh, laakiin dhinaca wasaaradda in wakhtiyaa la wada qaato marna jabuuti laysku arko marna eh, soomaaliya eh, laysku arko oo wixii jira eh, si degdega eh, laysku wargeliyo heshiiskan oo leh noqdooyin kala duwan ayaa qayb ka qaadanaya arrimaha nabadgelyada labada wadan iyo guud ahaantan gobolka wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda soomaaliya ayaa muqdisho ka furay kulanka wadatashiga xerka inqaabta soomaaliyeed maxamed daahir ayaa warkaa muqdisho ka soo diray kulankani looga hadlayay wadatashiga hindisa sharciyeedka xeerka ciqaabta soomaaliyeed ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan hay-adaha dowladda federaalka soomaaliya waxaana furay wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan macalin maxamuud shirka oo aragtiyada bulshada kala duwan iyo hay-adaha dowladda lagu dhegeysanayay si loo hagaajiyo xeerka ciqaabta soomaaliyeed ayaa waxaa ka qayb qaatay sharciyaqaano soomaaliyeed iyo qareenno kuwaasi oo aragtiyo ku biirinayay wadaxaajoodka iyo wadahadalka looga tashanayo hindisa sharciyeedka xeerka ciqaabta soomaaliyeed waxaa goobta ka hadlay taliyaha waxda dembi baarista ee c i d iyo kusimaha guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka kuwaasi oo soo dhoweey dadaalka wasaaradda cadaaladdu ay ku wado dib u habeynta xeerka ciqaabta soomaaliyeed marka in maanta een, wasaaradda cadaaladda la timaado qorshe ee, lagu een, een, maxaa la yidhahdaa lagu bedelayo ama een, qorshe lala imaado oo hinda sharciyeedka xeelka qaabta ah waxay tahay marxaladii iyo waktigii loo baahnaa ayay xaqiiqda taagan tahay haddii aan nahay runtii een, hoggaanka baarista dembiyada een, sharcigan aad buu runtii noo saameynayaa Een, waa sharciga ugu badan oo runtii een, a- aada ugu dhaqano runtii markay timaado een, in la raaco ama een, la dhaqangeliyo
juhdiga galay oo wasaaraddu gelisay waa ka mahad celinaynaa waxay isu keentay khibradda dibadeed iyo tii gudahaba waa isu keentay wakhti dheer maanta waxaan ku jiraan umalaynaa soomaa ogos ogostan ogosteedi kalaa la bilaabo waa sanad sanad baa la wadaa waxaa isu soo maray cid walbaa la soo marsiiyey khubaradii een, muxuu ahaayey ee, ajaanibta dibadda nooga timiday kuwii een, muxuu ahaayey een, gudaha dhammaan arrimahaas waxay ahaayeen waxa oo in khibraddii dibaddii tan gudaha laga faa'iidaystaba wax muhiimay ahaayeen waxaa sidoo kale goobta ka hadlay sheekh cabdinuur oo ka mid ah culamaa udiinka soomaaliyeed kaasi oo halkan ka soo jeediyey khudbad gaaban islamarkaasina ku muujiyey lacag uu ugu tala galay in looga qayb qaato dib u habeynta sharciyada dalka iyo sidoo kale hindisa sharciyeedka xeerka ciqaabta soomaaliyeed in dib loo hagaajiyo ayuu ku bixiyey lacagtaasi wuxuuna ku wareejiyey wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee xukuumadda soomaaliya qof walbaaba wuxuu ka geysto ajarkeedu leeyahay ilaahay agtiisana wax yaaleen adduun wax yaalla waa yaamo yaroo kooban marka insha allahu tacaala naftayda tiina waxaan ku tirtirsaga lahay qof walbaa mas-uuliyad uu hayo inuu ilaahay uga baqo oo uu dadka wanaagooda iyo horumarkooda uga shaqeeyo dadkuna ilaahay hadday waayaan adduun akhra waa waayo hadday ilaahay helaanna adduun akhra waa helaan marka qof walbaaba ilaahay waxuu u dhiibay wuxuu u dhiibay ilaahay uga baqo wanaagga ummadana ha uga shaqeeyo Een, xeerarkan la hagaajinayo waxay qayb ka tahay ummadda in ilaahay lagu xiro oo ilaahay ku xirmaan oo dad ilaahay ku xiran yihiin qofka muslimka alla wax siiyeyna waxaa la siman wanaaggaas inuu gacan ka geysto wasiir xasan macalin maxamuud oo shirka furay ayaa waxa uu sheegay in la tashiga bulshada uu aada muhiim ugu yahay in lala xaajoodo bulshada islamarkaasina la hagaajiyo xeerka ciqaabta soomaaliyeed xeerka ciqaabta ah ee hadda jira oo ka wada bedegsantihiin umaradibaatiini kagama sheekaynaayo waxaa la dejiyey bilowgii dowladnimadeena dabcan xilligaas wuu waafaqsanaa baahideenna ayuu waafaqsanaa lixdan sano ka hor laakiin maanta lixdan sano kadib baahi iyo galdololo waaweyn ayaa ka muuqday oo cid walba u muuqatay maalinkii aan idin oo wasiir lay magacaabay saddex sano ka hor ayaa baahidiisa ay taagneeda la isu sheegayey dardaaranadii ugu horreysay iyo talooyinkii ugu horreysana waxay xeerkan aada iyo aada muhiimka u ah runtii afar xeer ayay ahaayeen oo aada iyo aada muhiim u ahaa waa xeerka ciqaabta soomaaliyeed oo kana noor yaalla maanta xeerka qoyska cadaymaha iyo arbitrationka ayay ahaayeen afartuba way soo dhammaadeen laakiin kan ayaa maanta noor yaalla al-shabaab iyo ciidamada jubbaland ayaa ku dagaalamay barsanguuni maxamed soomane ayaa inoo faahfaahinaya al-shabaab ayaa weerar culus oo geystay khasaare isugu jira dhimashaya dhaawac waxay ku qaadeen saldhigga ciidanka dulogoboleedka jubbaland ay ku leeyihiin deegaan duleedka ka ah magaalada kismaayo iyo xarunta gobolka jubbada hoose weerarka kadib waxaa xigay dagaal toos ah oo dhex maray raggii weerarka soo qaaday iyo ciidamada daraawiishta dulogoboleedka jubbaland ee ku sugnaa saldhigga weerarka lagu qaaday dadka deegaanka ayaa waxay sheegeen inay maqlayeen dhowqa rasaas culus iyo sidoo kaleeto dariya ka madaafiicda ay isku adeegsanayeen labada dhinac ee goobta ku dagaalamay ciidanka daraawiishta ee dulogoboleedka jubbaland ayaa waxa ay sheegeen inay iska difaaceen weerar kaga yimid dhanka shabaab ay ku soo qaadeen xubno ka tirsan islamarkaana khasaare lixaad leh ay gaarsiiyeen raggii weerarka ku soo qaaday saldhigga weerarka lagu qaaday ayaa wuxuu ku yaallaa deegaanka baarsaguuni ee duleedka magaalada kismaayo dhanka al-shabaab oo ka hadlay weerarkay ku qaadeen saldhigga ciidanka daraawiishta jubbaland ayaa waxay sheegeen weerar gaadmaah ay ku ekeeyeen saldhigga ciidanka jubbaland ay ku lahaayeen duleedka kismaayo islamarkaana khasaare lixaad leh ay gaadhsiiyeen marka laga soo tago sheegashada labada dhinac ma jirto cid ka madax bannaan oo xaqiijin karta khasaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerarka al-shabaab ay ku qaadeen fariisimaha ciidanka jubbaland ay ku lahaayeen duleedka kismaayo si kastaba ahaatee weerarkan ayaa wuxuu imaanayaa xilli ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa daraawiishta dulogoboleedka jubbaland ee ku sugan gobollada jubbooyinka ay mararka qaarkood weeraro gaadma ah iyo qaraxyo ay kala kulmaan al-shabaab halkaad naga dhegeysanaysaana waa reeda ujoor markana warka caalamka xildhibaan reer ukrein ah ayaa lagu toogtay magaalada liva ee galbeedka dalka ukrein andrey propy wuxuu horey u ahaa guddoomiyaha baarlamaanka kiev madaxweynaha ukrein valadimir zelenski ayaa ku tilmaamay dilkaasi mid si xun u dhacay wuxuuna ballan qaaday in baaritaan la sameyn doono faahfaahin dheeraad ahna arrintaasi laga mahayo master propy wuxuu caan ku noqday bannaanbaxyadii medan ee sababay in xilka laga tuuro madaxweynihii taageersanaa ruushka victor horaantii sanadkii laba kun iyo afar iyo tobankii dhegaystayaal war wixii dalka iyo dibadda cawan soo gaaray waanaga intaa ciddow warkayga seegana waxay dib ugu daalacan karan barta aan facebook kulena radio jor saas iyo ammaanaha allah